إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka alfurqaan qof soomaali ah ayaa lagu dilay waddanka koonfur afrika kadib markii lagu rasaaseeyey gaari uu watay gabar shan sano jir ah ayaa si ola kac ah looga soo tuuray dhismo dabaq ah oo ku yaala magaalada muqdisho qaybinta sakada xoolaha nool ayaa si rasmi ah ugu bilaabatay wilaayaadka islaamiga ah ee baay jubbada dhexe iyo galgaduud warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa caawa bilaabaysa tixanayaal muuqaal ah oo ay kasoo diyaarisay wilaayadii islaamiga ah ee bakool madaxweynaha dowladda masar ayaa shaaca ka qaaday inuusan dowladda federaalka ku taageerin isfahan waaga kala dhexeeya etoobiya xilli xasan sheekh xukuumaddiisa ay sheegtay in masar ay xabashada ka dhicinayso dowladda itoobiya ayaa shirka qaramada midoobay ku difaacday is-afgaradkii xaaraanta ahaa ee ay la gashay maamulka la baxay somalilan qodobka dibaddana dagaalo xoogan ayaa dib ugu qarxay ruushka iyo ukrain آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhur isniin ah taariikhdana ay tahay soddonka bisha sagaalaad labada kun afar iyo labaatan kusoo dhowaada warkii oo dhan qof soomaali ah ayaa lagu dilay waddanka koonfur afrika kadib markii lagu rasaaseeyey gaari uu watay warkaasi farxaan cali cabdulaahi ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa waxay sheegayaan in qof soomaali ah lagu dilay dalkaas shalay gelinkii dambe toogashadan ayaa ka dhacday bartamaha xaafadda ay soomaalida degan tahay ee mayfeyr oo ku taalla magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika ninka soomaaliga ah ee la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdulaahi daahir oo loo yaqaano toorey sida ay soo sheegayaan wariyaasha dalkaasi ka soo warama koox hubaysan oo wadatay gaari ayaa sida la sheegay rasaas ku furay gaari uu saarnaa ninka la dilay iyo qof kale oo la socda kaasoo isna uu dhaawac soo gaaray booliska magaalada johannesburg oo goobta gaaray ayaa sheegay in ay baarayaan falka toogashada ah oo loo adeegsaday qori ak oo ay ka dhacday labaatan xabadood sida ay muujinayaan qolofyada goobta yaalay dalka koonfur afrika ayaa noqday kawaan lagu gowraco dadka soomaaliyeed in soomaalidu dhibaatadaasi la kulmaan waxa uu sabab ah baa la leeyahay canshuuraha xaddhaafka ah iyo dhibaatooyinka yaalla waddanka culimmada iyo aqoon-yahanada ayaa marar badan dhallinyarada waddankooda ka cararaya ugu baaqay inay u istaagaan sidii ay wax uga beddeli lahaayeen xaaladda ay ka cararayaan ee dalka ka jirta si ay iyaga iyo ubadkooda mustaqbal fiican u helaan gabar shan sano jir ah ayaa si ola kac ah looga soo tuuray dhismo dabaq ah oo ku yaala magaalada muqdisho cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya waxaa muddooyinkii dambe si aadad ku soo tareeyey dhacdooyinka naxdinta leh ee laga soo tabanayay magaalada caasimadda ee muqdisho shalayo ahayd maalin naxadda waxaa magaalada caasimadda ka dhacday dhacdo kale oo dadka muqdisho ku dhaqan ku reebta layaab iyo argagax wararka ka imaanaya degmada cabdicadiis ee magaalada muqdisho ayaa tilmaamaya in dabaq ku yaala degmadaasi laga soo tuuray gabar yar oo da'deeda lagu sheegay shan sano falkan foosha xun ee cabsida wendheliyaayana la sheegay inay ka dambeeyaan raggan heebtooda la aqoon gabadha yar ee dabaqa laga soo tuuray ayaa la sheegay inuu soo gaaray dhaawac aad u daran iyadoona markiiba lala cararay isbitaal ku yaala magaalada muqdisho waalidiinta iyo qaar ka mid daahilada gabadha oo isbitaalka ku sugan ayaana laga dheehanayay murug iyo siday uga naxsan yihiin dhacdadani gabadhooda ku dhacday aabbaha dhalay gabadhan oo warbaahinta la hadlay ayaa wuxuu sheegay in gabadhiisa ay waxyeelayeen raggaan la aqoon wuxuuna intaa ku daray in gabadhiisa ay la nooleed hooyadeeda isagana uu ahaa mid ku guda jir shaqa maalmeedkiisa waa kan isagoo ku sugan isbitaalka ay ku jirto gabadhiisa oo warbaahinta la hadlaya faahfaahinna ka bixinaya sida ay wax u dhaceen booliiska dowladda federaalka ayuuna sheegay inay ku wargeliyeen in la soo xidhay ragga dabaqa ka soo tulay gabadhiisa wax intaa ka badanna aysan u sheegin waxaan ku jiray shaqo oo nolol maalmeedka ee aan ka burinayo waxaa liigu soo wargeliyey in gabadhaydii naafe ay tahay ama dabaq laga tuuray waxaan u shaqaynayana waxay tahay qaranka ma ahayn anigoo qaranka u shaqaynaya in dhabarka haddana liiga toogto dhabarka markaan idan leeyahay reerihii aan ka soo tega la waxyeeleeyo gabadhayda waa dhiban tahay waxay u dhiban tahay in ilaa haddaba aana garanin raggii dhibaatada geystay laakiin sida dowladda booliiska igu soo wargeliyeen in ay xihan yihiin waxaan ka war sugayaa booliiska tan dhibaatada gabadhayda soo gaartane ilaahay bay qabtaa dhanka turaajana waa ku jirtaa qaybta dambe oo dhabarka oo lafdhabarta hoose waxbaa ka gaaraa laleeyahay oo dareemaheeda waa halis isbitaalka aan joogana wax looguma qaban karo sida isbi- oo dhaq- oo dhakhaatiirta iyo caddeeyeen digfeer aan rabnaa inaan u gudubno wixii digfeerna laga soo dhaho baan arkaynaa sidoo kale hooyada dhashay gabadha dabaqa laga soo tuuray ayaa iyaduna warbaahinta la hadashay yacni waa nin haddii aragtay aamaleysa karin cunuga inta eel egta iyo tobanna cunuga asi dhalaa dhali kara inta eel egta wadadaas waan ka watay sababta inuu yacni uu dhibaato u geysta raba uu furuxmee raba kufsi u geysta raba ilahina ka badbaadiyo uun dabaqaas uun kasoo tuuray inkastoo aan waagi la cadayna xataa inay ka badbaaday oo la baarin oo nala tusin istaalka weli nooga xareysan taha laakiin xaaladeeda haddaa aragto aa ka murugoonaysa adi dareen ahaantaada aa u bedelmaysid hadda wuu xiray alcamuun laakiin waalideyna iyo naqnaqasho iyo aday afaarahaasay noo keeneen adi anaa kaa awood badan waa meesha waxaa ka socda haddii aan dareemo aan qof masaakiina ahay cunugii wax ma galabsan aan wax ma sameynin cunugaas wax laygaa takoorahay maana aqoonin ayakana awooday sheeganayaan awoodda ay sheegaan waa hubkii la dhahay iyo yacni hantidii la dhahay masaakiinta ku difaaca ugu shaqeeyba wax laygu awood sheeganaya ani
waxaana si isdabajoog ah magaalada uga dhaca falal amni darra ah iyo kuway isku dhibaateenayaan dadka isku qoyska ah waxaana middaa dheer inaysan dowladda federaalka ee uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud aysan waxba ka qaban waxa ka soconaya magaalada muqdisho mana ahan markii ugu horreysay oo la dhibaateeyo gabarh yar oo ku nool magaalada muqdisho waxaana in badan laga soo tabiyey gudaha caasimadda dhacdooyin caynkan oo kale ah kuwaasoo waxyeello adag lagu gaarsiiyey ilmo yar qaybinta sekada xoolahan si rasmi ah ugu bilaabatay wilaayaadka islaamiga ah ee baay jubbada dhexe iyo galgaduud wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo galgaduud ayaa si rasmi ah loogu bilaabay qaybinta sekada xoolahan dadka fuqarada iyo masaakiinta ah ayaa ka faa'iidaystay seka qaybintan waxaana xoolaha la bixiyey ay u badnaayeen ari iyo geel baay waxaa laga qaybiyey deegaan hoostaga degmada bardaale oo lagu magacaabo kurtun dadka ayaana warbaahinta islaamiga ah la hadlay
aadan isaaq maxamed xaggee joogtaa korkey dabal oo goobida hadda kaa kore aaladaytayda alxamdulilah ilaahay mahadfug muslimiintan reer dan yarahay erigaasarniysi gaaraniysi alxamdulilah maxaa lagu siiyey marka adiga eergaal eergaal alxamdulilah reer muslimiinta darasha guud aduu darasha guud ilaahay guudee guusanku gaaiga ilaahay kagore gaarida iyo borbor iyo haraab ilaahay kutalaga ilaahay kugud assalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullah maama magacaaga ii sheeg magacay xabiib ali meel kursi miirala jooga aabbo eriga la isiiyey dad nool oo geela la siiyey dad badan eriga la siiyey adi maxaa lagu siiyey sanna oo xiri ah alxamdulilah ilaahay maxadkiis farxada eedu qaba ilaahay maxadkiis waa u ducayna mujaahidiin ilaahay galankooda kursi yeela waan u ducaayna dad ka qabraysana hoola la siiyey noqonay hoolahay masuurkan geysanay aga alxamdulilah ilaahay maxadkiis waa u ducayna ilaahay guul siiyo daalada allah laga jiriyo guul allah siiyo guul guuldaasi allah siiyo saasaan u ducayna dhanka jubbada dhexe waxaa laga qaybiyey degmada bu'aale halkaas oo ay ka faa'iidaysteen qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan fuqarada iyo masaakiinta waxaan joognaa goobta xoolaha sikaabaadka lagu qaybsaday maanta degmada bu'aale sakaa laga qaybinaa Aa, maanta waxaa laga qaybana degmada bu'aale Seko.
seke waa gartay.
waa sekadina maanta waxaa nasiibka ilaahay ka dhigay neef geel ah Waa gartay.
dadka walaalaha laga soo qaaday ilaahay ajir axsanaad ilaahay ha ka siiyo Waa gartay.
dadka la siiyena wixii la siiye ilaahay ha u barakeeyo Ilaan- waxaa na siiyey walaalaha mujaahidiinta xarakatulmujaahidiin al-shabaab
magacii salaado axmed aadan degmada bo-aalan joogaa maanta alxamdulilah ilaaha mahad iskale mujaahidiinta neef geel ee ai siisi ilaaha mahad iskale alxamdulilah ilaahay gacantooda guul ha ka dhiga mujaahid gaaladana ilaahay ha jebaya odowga soo duula ilaahay naga qabta sikada in laysiiyo qof aragga oo siddeetan jir ahaan ah dhibaan u qabi haddee dadka ninbaaba nasiibkii unbuu qaaday dadka waraaqaha geel iyo adhi iyo lo hal koowena lagu wadaridaya ilaahay qadartiisa dhanka galgaduud waxaa laga qaybiyey deegaano hoostaga magaalada celbuur qaar ka mid ah dadkii la siiyey sekada ayaa ka warbixiyey cabdiwaaxid macalin cumar warsame xigsi oo jooga ceelshiil degmada ceelbuur seke waa laysiiyey laba neefaa laysiiyo berimaa siday anigoo gurgayga jooga oo haddiiba alla kale iska jiifa aa mujaahidiinta ii soo garatay inay sekada ii keentay mujaahidiinta waxaan ugu ducayahaa toddobada arla arladu korraysa magacooda iyo maamuuskooda allaha gaarsiiye ilaahay idankiisa cadowgoodana allaha qabto gaalada haysata allaha ka jabiyo allaha jabiyo hadday idin dhamoo tagaan sidii dabayl ha u dudeen duudkooda ha idin soo xajeen mid baktiya mid sii baqaa ilaahay ha ku baakimo hadday idin dhamoo tagaan sidii dabayl ha u dudeen duudkooda ha idin soo xejeen mid baktiya mid sii baqaa ilaahay ha ku baakimo gacantooda gacan shaydaan waaye gacantooda alle ha gooyo qaybinta zakada xoolaha si habsame leh ugu socota qaybo badan oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa caawa bilaabaysa tixanayaal muuqaal ah oo ay kasoo diyaarisay wilaayada islaamiga ee bakool khaalid maxamed axmed ayaa ka waramaya بسم الله الرحمن الرحيم
taxanaha bakool waa silsilad ka kooban lix qaybood oo aan kaga warramayna xaaladda wilaayada islaamiga ah ee bakool
صناع الحياة صناع الحياة قرآننا يا راية تعم يا راية النفس به تسمو آه، دستور الحياة به ننفو
wuxuu taxanaha soo gudbinayaa magaalooyin iyo deegaano lix ah oo ka tirsan wilaayada bakool tankaleen magaalada may ku dareemaysaa isbeddela ku dareemaysaa dhisme eh magaaladan hata muddo hata lamasin ku hor eh marka may ka dhisanaaya caarashi iyo qol noocaas ayaa ka dhisanaaya hatana geedka may argaas eh taxano walba ayaa wuxuu ka sheekayn doonaa soona bandhigi doonaa xaaladda iyo horumarka hal magaalo
آه، سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل لله xoolo badan oo ari iyo geel isugu jira ayaa ka cabaya ceelasha magaalada ku yaal bidhaanta xooluhu waa mid qurxoon
hadduu alla doono taxanaha muuqaalka koowaad waxaan ku soo bandhigi doonaa buurdhuxunle waxaan baahin doonaa caawa iyadoo dhegaystayaasha idaacadda nagala socda ay ugu bogan doonaan maqal ahaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada insha allah
لله لا لسواه لأننا
hadda muuqaalladan waa itus oo i taabsii isha ayaana qof walba macallin u ah وهو يا شمس الأمجاد فتشرقي من بعد الرقاد فقم روحي سنفتي حمانا وللدين شباب يلبي أواه شيخ لك ورد ذا ولي الألي السلام عليك يا مرادي ويسو يلا رسل تقول لك ورد ذا
madaxweynaha dowladda masar ayaa shaaca ka qaaday inuusan dowladda federaalka ku taageerayn isfahan waaga kala dhexeeya itoobiya xilli xasan sheekh xukuumaddiisu ay sheegtay in masar ay xabashida ka dhicinayso warkaasi waxaa la diyaar ah farxan cali cabdulaahi cabdifataax asiisi oo ah madaxweynaha waddanka masar wuxuu si cad u sheegay in uusan dowladda federaalka ku taageeraynin xiisada soo kala dhex gashay ee ku aadan badda balse uu ku taageerayo duruufaha haysta sidii looga samata bixin lahaa soomaaliya kuma taageerayno etoobiya darteed waxaanu u taageernay sababtoo ah waxay ku jiraan xaalad xasilooni darro muddo soddon sano ah ayuu yidhi mar uu la hadlayey xaflad ay ka qalin jabinayeen dufcad cusub oo ka tirsan akadeemiyada ciidanka booliska axaddii shalay siisi ayaa u muuqda mid hadalkaani ku qancinaya dowladda etoobiya waana war uu si cad ugu sheegayo inuusan la safanin dowladda federaalka marka ay timaado khilaafka ka dhexeeya labadooda waa etoobiya iyo dowladda federaalka warkan ayaa ku soo aadaya iyadoo etoobiya si kulul uga hadashay hub u badan mid duug ah oo ay masar ka soo dejisay toddobaadkii tegey dekedda magaalada muqdisho kaasoo etoobiya ay sheegtay inay ka falcelinayso wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka oo dhegihiisa ku maqlayey warka madaxweynaha masar ee lagu muujinayay in etoobiya looga baahnayn ayaa yidhi waan garanaynaa dantayada waxaan kala dooran doonaa xulufadayada iyo cadowgeenna mahadsanidin masar dowladda federaalka ayaa masar iyo etoobiya kula jirta heshiis isku mid ah oo ah heshiis amni taas ayaana keenaysa tuhunka ah in dowladda federaalka aysan dhab ka ahayn eedeymaha ay etoobiya u jeedinayso masar qudheeda shaki badan ayay qabtaa maadaama xasan sheekh uu ku dhiiran waayey inuu etoobiya xidhiirka u jaro kana baxo dhammaan heshiisyadii uu la galay oo uu ka mid yahay heshiiskii amniga dowladda itoobiya ayaa shirka qaramada midoobey ka difaacday is-afgaradkii xaaraanta ahaa ee ay la gaartay maamulka la baxay somalilan zakariya cumar ayaa ka waramaya wasiirka arrimaha dibadda itoobiya oo ka mid ahaa ka qaybgalayaashii shirka sannadlaha ee qaramada midoobay kaas oo dhowaana ku soo idlaaday dalka maraykanka ayaa difaacay heshiiskii ay dowladdiisu la gaartay maamulka la baxay somalilan kaas oo dhigaya in itoobiya ay qaadato qayb ka mid ah badda soomaaliya taya askad salaasi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee itoobiya ayaa sheegay in is-afgaradkii ay la gaareen maamulka la baxay somalilan uu yahay is-afgarad saxan loona cogsaday hanaanka siyaasi ee ka jira soomaaliya sida uu hadalka u dhigay wuxuu sheegay in heshiiska m o u-ga ah uu mandiqada geeska afrika uga dhigan yahay horumar iyo barwaaqo sida uu hadalka u dhigay dhinacyada ka soo horjeeda oo dowladda federaalka ay ka mid tahayna wuxuu ugu baaqay inay iska kaashadaan waxa uu ku tilmaamay la dagaalanka argagixisada halista ku haya mandiqada sida ka muuqata hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya xukuumadda adis ababa waxaa ka go-an inay ka dhabayso is-afgaradkii ay la gaartay maamulka somalilan iyadoo aanan dhaga jalaqa u siinaynin hadallada calaacalka u badan ee ka soo yeeraya dowladda federaalka iyo madaxdeeda dhowaan madaxweynaha maamulka la baxay somalilan muuse biixi oo waraysi siinayay telefishinka alcarabiya ee maamulka aala sacuud wuxuu sheegay in is-afgaradkii ay la gaareen etoobiya uu isku bedeli doono heshiis rasmi ah inkastoo aanu garanaynin wakhtiga rasmiga ah xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa dhankiisa wuxuu sheegay in etoobiya ay weligeedba ku xadgudbi jirtay madaxbannaanida soomaaliya xilligan la joogana ay xoog ku qabsatay dhammaan garoomadii diyaaradeed ee ku yaalay gobolka gado warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambeyntii dagaalo xoogan ayaa dib ugu qarxay ruushka iyo ukraine ciidamada ruushka ayaa isku dayaya inay ballaariyaan dagaalka ukraine halka ciidamada kiyef ay iska caabiyeen iyagoona kaashanaya taageerada militari ee reer galbeedka ciidamada ukraine ayaa sheegay in ruushka uu bilaabay mawjado weeraro ah oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo lala beegsaday kiyef iyagoona intaa ku diray in cutubyada difaaca cirka ay iska caabin xoogan kala hortagaan weerarka weerarkan ayaa imaanaya kadib markii ciidamada ukraine ay ka digeen goor sii horreysay in dhowr kooxood oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka ay ku wajahan yihiin kiyef iyo galbeedka ukraine sarkaal ka tirsan ciidamada ukraine ayaana sheegay in kormeer ay ku sameynayaan khasaaraha ka dhashay dhowr bambaanooyin oo la hagayay kuwaasoo laga soo tuuray meelaha ruushka uu ka maamulo ukraine ma jiro weli wax hadal ah oo kasoo baxay moscow oo dhowr jeer weerar ku qaaday kiyef bishan gudaheeda kuwaasoo lala egtay xarumaha tamarta korontada dhaliya xarumaha militariga iyo kaabayaasha gaadiidka ee ukraine ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo kasoo baxay khasaaraha dhimashada iyo midka dhaawaca ee ka dhashay weeraradaas taas beddelkeeda saraakiil u hadlay ruushka ayaa waxay sheegeen in ka badan boqol diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn oo ukraine laga leeyahay ay kusoo rideen gudaha ruushka taasoo keentay oo dabqabadsiiyey dhismo dabaq ah howlgalkan ayaana noqonaya kii ugu weynaa oo ay ciidamada ukraine khasaare intaa la-eg lagu gaarsiiyo tan iyo markii uu dagaalka bilowday febraayo guud ahaan warkii alfurqaanna xilligan dhegeystayaal waa naga intaa